Qoysas ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya dhul boob lagu hayo guryahooda. Waxa ay sheegeen in dhulkooda ay boob ku hayso dowladda federaalka, kaasoo ay u haystaan dukumeentiyadii caddeynayay inay iyagu leeyihiin. Si gaar ah, madaxweynaha dowladda federaalka ayay ugu eedeeyeen inuu dhulboobkani ku hayo meel walba oo ay tagaanna loo sheegay in dhulkooda uu ku maqan yahay madaxtooyada. Waxa ay fariin u direen cid walba oo laga iibin doono dhulkooda. Waa kuwan qaarkood oo arrimahaasi ka hadlaya.
waxaan halkan ka soo jeedinaynaa haddii ilaahay idmo cabasho dhulka r e oo u dhaxeeya laamiga afgooya aadahaya iyo laamiga xoosh aadahaya iyo asluubta dhabarkeeda iyo adna u dhaxeeya oo nin walba uu garanayo dhulkaas waxa weeyo siddeetan iyo siddeeddii baa dowladdii kacaanka oo kow iyo labaatanka ahayd ay bixisay siddeetan iyo siddeeddii baa la baxshay wuxuu leeyahay wax alla wixii sifo dhul lagu lahaa lahaa meel walbo ee aan marnay maxkamad hadday tahay talis ciidan hadday tahay intuba waxay xaggaaga maaragtay soo fiiriyeen oo madaxtooye gacanta ku raageen waxay dhaheen madaxtooye naga jirtaa baashan idinkama jirto meelaha aad ku wareegaysaan waxaa caadi ka noqotay magaalada Muqdisho dhulboobka lagu eedeynayo madaxda dowladda federaalka.